alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waa yahay darsigeennii xalay wuxuu ku joogay arkaanu salaa tirarka salaada oo aynu nidhi waa afcaal iyo aqwaal salaada ka mida oo ku guda jira haddii laga tago oo ay maqan yihiinna salaaddu aanay ansaxayn halkan wuxuu kaga hadlayaa sunnayaasha salaada ayuu halkan kaga hadlaya sunnuhuna waa maa yuhaabu faaciluhu imtihaalan walaa yucaaqabu taarikuhu waa hadallo iyo ficillo salaada ka mid a oo qofku haddii uu ilaahay daraaddi u sameeyo laga ajar siinayo haddii uu ka tagana aanu dembaabeyn kuwaasaa sunayaal laydhaha sunayaasha markaa salaadda waa laba nooc arrimo sunaa intaan salaada la gelin sunanu salaa qabla dukhuuli fiiha qabla dukhuuli fiiha iyo kuwo sunno ah marka salaada la galo kadib wuxuu ihi wa sunanuhaa salaada sunayaasheedu qabla dukhuuli intaan la gelin fiihaa salaada aan la gelin sunno ah shay-aani laba shay weeye alaadaanu weeyaan shayga koobaad waa adimidda athaani shayga labaadna aliqaamatu weeye waa aqiimista wa bacda dukhuuli wa sunanuhaa sunayaasheedu bacda dukhuuli sunnaha marka la galo kadib fiihaa salaada shay-aani laba shay weeye التشhهd الأول waa تxyaaدka hore iyo والqنuuط quنuuda في الصبح saلاada صبح la quنuudo و في الwitri la quنuudo saلاada witriga في النصف الثاني marka la tukanayo nuska dambe ee min شhaهر رamaضaaن bisha رamaضaan ka mida marka sunayaasha salaadu waa laba nooc nooca koobaad waa arrimo sunnaa intaan salaada la gelin waa laba shay buu yidhi waa eedaanka iyo aqiimista alaadaan fii lugati اlcarab waa aliclaam waa ogeysiin sharcanna waa aliclaamu bdukhuuli waqti اlfariidati bidikri makhsuus salaada faralkaa wakhtigeeda inuu soo galay dadka in la ogeysiiyo iyadoo lagu ogeysiinayo dikri gaara ka aynu naqaane lagu eedaamaa ereyadiisuna waa laba laba marka laga reebo takbiirta lagu bilaabayo afara iyo towxiidka laa ilaaha ila اllah lagu dhameeyo oo hal mara sharcinimadiisa waa la ysku waafaqay culimaduna waxay u badan yihin san uu sheegay inuu sunno yihi salaad farala ayuun baana loo eedaami karaa loo sharciyey haddii jamaaco lagu tukanayo iyo haddii xataa qofku uu kelidii tukanayo waana sunnatu kifaaya oo hal qof hadduu eedaamo inta kale dembigii waa ka dhacaya ama inta kale sunihii waa uxaasilaya dembi ma jiro waaba sunabe inta kale sunihii waa uxaasilaya shayga labaadee sunaa intaan salaada la gelin markaa xadiid badanna aadaanka waa ku soo aroortay faida xadarat الsalaaة falyuؤadin lakum axadukum walyaumakum akbarukum buhi nebigu qoladii dhalinyarta ahayd ee muddada la joogta ee jeclaada inay reerahoodii ku noqdaan salaada wakhtigeedu markuu soo galo midkiin haydiin eedaamo kaydinku weynina maadaama qur-aanka iyo cilmiga aad ka simantihiin haydiin eedaamo ahaydin tukiye xadiiu maalik bn xuwayri qofka eedaamaya waxaa shardi a inuu muslimiye oo gaal aadaankiisu ansixi maayo ila waa cibaade waa inuu yahay qof miyir qabo oo qof waalane hadduu eedaamo aadaankiisu ansixi maayo waxaa shardi u ah haddii rag loo eedaamayo ama rag iyo dumar isku jira qofka eedaamayaa qof lab inuu yahay qaangaadhnimadu shardi uma ahayn dumarku iyagunba iyagu waa isu eedaami karaan iyagoo iyagun ismaqashiinayo aadaankoodu aanu ragga gaadhahayn marka iyagoo quran yihiin weeye sunaha labaadna waa aliqaama iqaamadu waa masdaru aqaama waana iclaamu alxaadiriina bilqiyaami ila asalaa bidikrin makhsuus waa dadka masaajidka jooga in la ogeysiiyo salaadii in loo kacayo oo lagu ogeysiiyo dikrigaa gaarka iqaamada la idhaahdo waxaa dikrigaa iqaamo loo yihi liannahu yuqiimu ila salaa dadkii buu salaada u kicinaya waa yahay wa bacda dukhuuli fiiha shay-aan salaada marka la galo waxaa sunno ah buu yidhi laba shay sunayaashu way badan yihin oo qaar badan oo kalea soo socdee waxaa sunnaha wuxuu uga jeedaa sunne haddii laga tago oo ogaan looga tago ama ilow looga tago sujuudu sahwi lagu kabayo waa sunan wuxuu uga jeedaa maa laysa bifardin wa idaa turika jubila bisujuudi sahwin waa qowl ama ficil salaaddii ka mida oon fara lahayn laakiin haddii laga tago ay sunno tahay in sujuudu sahwi lagu kabo marka waa sunankii oo dee safiinuhu intan in aada uga badan buu sheegayay isagu labunbuu kusoo ururiyey sunayaashu intan way ka badan yihin labada shay atashahud alawalu buu ihi atixiyaadka hore sunayaasha salaaduu ka mid yahay oo qofku hadduu ogaan uga tago salaadiisu buri mayso hadduu ogaan uga tagiyo hadduu ilow uga tagabana waxaa loo jideeyey inuu sujuudu sahwi la yimaado nebigu markuu ilaabay kumuu soo celin sujuudu sahwi unbuu la yimi salaad duhur buu nebigu ilaabay waxaa kaloo dee ku guda jira tashahud alawalka aljuluusu lahu fadhiga loo fadhiisanaya isna sunayaashu ka midi waxaa kaloo sunayaasha ka mid a asalaatu cala anabiyi fiih in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo atixiyaadkaa hore marka la akhriyo kadib laakiin aalu nebiy in lagu saliyaa sunno maaha atixiyaadka hore dabadii sunnaha labaadna wuxu uhi waa alqunuutu fi subxi waa qunuudda oo laba meelood bay gashaayo salaada subax ragcaddeeda dambe itidaalkii ictidaalkeeda marka ragcadda dambe rukuuceeda laga soo tooso iyo salaada witriga ah salaada witrigaa madhabku wuxuu leeyahy rabadaan unbaa la qunuudaa sunna ay tahay in la qunuudo weliba rabadaanna nuska dambe habeenka lixiyo tobnaad iyo inta ka dambaysa marka qunuuddaa lafteeda sunayaal kale ku hoos jiro safiinaha aynu ku soo maray waa alqiyaamu lahu in taagni lagu qunuuda iyadoona sunayaashay ka mid tahy waxaa kaloo sunayaasha ka mida asalaatu cala anabiyi fiihi ay bacda alqunuud qunuuddaa dabadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo marka qunuudda subaxa ee la joogtaynayo xadiidka masalada ku cad ee ku soo arooray xadiiثu jaabira ma zaala الnabiyu yaqnutu fi اlfajri xata faaraqa اdunya nebigu kamuu suulin salaada subax inuu qunuudo ilaa addunyada uu ka tegey ibnu maaja wari waa xadiid daciif wey adilada ku soo aroorta ee kalena ixtimaal baa ku jira in qunuud subaxoo la joogteeye looga jeedo iyo in qunuutu nawaasil looga jeedo walihaadaa baa horaysiyo dambaysaba waa la isku khilaafay waana masale fiqiya waxa la isku bidcaynayana maaha kii qunuudana la bidcayn maayo kii ka tagana la bidcayn maayo qunuudda markaa witriga sida muctamadkaa fi lmadhab waa in la qunuudayo rabadaanun sanadka o dhan aan la qunuudayn weliba rabadaanna nuskeeda dambe un la qunuudaya habeenka lix tobnaad iyo waxa ka dambeeya sunuu sidaa yihi weji filmadhab baa odhanaya mee rabadaan o dhan baa la qunuudaya weji saddexaadna wuxuu leeyahy mee sanadka o dhan baa la qunuudaya witriga waana qowlka uu doortay alimaamu nawowi kitaabkiisa ataxqiiq xaggay ka keeneen in nuska dambe uun la qunuudayo rabadaan waxay leeyihin de saxaabadaa saa sameeyey wakhtigii cumar markii la bilaabay in jamaaco lagu tukado salaada taraawiixda nuska dambuun bay qunuudeen fakaana annaasu yaquumuuna awalahu wa kaanuu yalcanuuna alkafarata fi nisfi saasaa ku soo arortay rabadaan markay kala baranto laga bilaabo ayay kufaarta habaari jireen oo ay nacdali jireen ibn khusayma wariyey cabdillahi ibni cumarna waxaa ka soo aroortay annahu kaana laa yaqnutu ila fi nisfi ma qunuudi jirin ilaa rabadaan ay kala baranto ibn abi shayba wariyey laakiin cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu canhu waxaa ka ansaxday in sanadka oo dhan witriga la qunuudi karo marka de waa masalo saxaabadu ay ku kala duwanaayeen marka qofkii sanadka o dhan qunuuda kii rabadaan o dhan wada qunuuda kii nuska dambe uun qunuuda intuba aqwaasha saxaabada qaar ka mida bay waafaqsantay wax dhibi kuma jiro wuxuu uhi wasunanuhaa salaada sunayaasheedu qabla dukuuli intaan la gelin fiihaa salaada shay-aani waa laba shay alaadaanu weyaan shayga koobaad wathaani shayga labaadna aliqaamatu waa qiimista wasunanuhaa sunayaasheedu bacda dukuuli gelis dabadeed fiiha salaada la galo shay-aani waa laba shay alawalu atashahudu waa atixiyaadka alawalu ee hore iyo fadhigiisa iyo nebiga in lagu saliyo waxaaso dhan wathaanina alqunuutu waa qunuuda fi subxi la qunuudo salaada subax wa fi lwitri la qunuudo salaada witrigaa dhexdeeda fi nisfi la qunuudo nisfigii athaani ee labaad ee min shahri ramadaana ee bisha ramadaan ka mida faslu fii hay-at sala fasalkan wuxuu ku saabsan yahay hay-atu salaa horeynuu soo maray sunan iyo hay-aat waxay ku kala duwan yihin sunan iyo hay-aat labaduba magaca sunnee guud way hoos imanayaan oo waa aqwaal iyo afxaal salaada ka mida oo haddii la sameeyo ajar laga helaya haddii laga tagana ka tegista aan lagu dambaabayn waxayse ku kala duwan yihiin sunanta oo ah kuwaa uu hore inoogu sheegay marka ay yihiin kuwa salaada dhexdeeda sunno ah haddii laga tago ogaan ha looga tago ama ilow ha looga tagee waxaa sunnaah in sujuudu sahwi lagu kabo hay-aadkuna waa sunnayaal haddii laga tago ogaan looga tago ama ilow looga tago aan la sharciyeyn sujuudu sahwi in lagu kabo intaas ku kala duwan yihi waa sunan tujbaru bisujuudi sahwin sujuud sahwi waa sunayaasha lagu kaba haddii laga tago walhay-aatu waa sunanun oo laa tujbaru bisujuudi sahwi waa sunayaal aan sujuudu sahwi aan lagu kabayn inta badanna hay-aadku rukun bay ku laran yihin inay la socdaan sunankuna waa ashyaa mustaqil oo iska madax bannaan wuxuu uhi wahay-aatuhaa salaada sunnayaasheeda hay-aad la yidhaahdaa isjuudu sahwi aan lagu kabini hamsa casharata waa shan iyo toban khaslatan oo qodob markaa shan iyo toban waa ka badan yihin lakiin inta halkan uu ku sheegay baa shan iyo toban rafculyadayn sunayaasha waxaa ka mid a rafculyadayn labada gacmood in kor loo qaado cinda takbiirati alixraam takbiirtan salaada lagu xidho marka la odhanayo gacmaha takbiirtu iyadu waa arkaantay ku jirtay sayn hore usoo maray lakiin in gacmaha kor loo qaado marka la takbiiranayo ayaa sunno ah haddii laga tagana sujuudu sahwi aan lala imanayn ilow iyo ogaanta la doonaya looga taga xadiid cabdillahi bni cumar bay ku sugantahay fi saxiixayn iyo wa cinda rukuuci in gacmaha kor loo qaado marka la rukuucayo iyo warafculyadeen gacmaha kor in loo qaado cinda rafci minhu marka rukuucda laga soo toosayo samica allahu liman xamida la odhanayo meel afraad baa jirta oo gacmaha kor in loo qaadaa iyaduna ay sunno tahy waa cinda alqiyaam min atashahud alawal waa atixiyaadka hore salaada laba atixiyaad leh marka laga istaago iyadana ibn cumar baa nebiga ka wariyey sida bukhaari saxiixiisa uu ku sheegay marka marka la leeyahay rafculyadayn labada gacmood waa inaanay mare ku jirin makshuuf ay noqdaan manshuurat lasaabicina waa ay noqdaan faraha waa inaan laysku dhejin faraho saa u kala u kala qaadan oo qibladana u jeeda ee gacmaha kor loo qaadaya kor u qaadista halkee la gaadhsiinaya axaadiidda qaar waxay tilmaamtay inuu garbaha la simay oo xadiidka malik xadiidka cabdillahi bni cumar xadwa mankibey labadiisa garab la simankoodu gaadhsiiyey xadiidka malik ibnu xuweyritna xadwa uduneh inuu dhagaha la simay marka way iswaafajiyaan culimada shaaficiyadu waxay idhahdaan faraha madaxoodaa sare dhegta xaggeeda sare lala simaya suulkana waxaa lala simayaa dacasha dhegta kafka xaggiisan dambana garabkaa lala simaya sidaas ayaa markaa labada xadiid lagu kulminaya la isugu keenaya wadcu lyamiini baa ka mida sunayaasha gacanta midig in la saaro cala shimaali tabidix in la dul dhigo umirna an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina buri nebigu alayh isalatu asalaam waxaana la amray midigdayada bidixyada inaanu dul dhigno watawajuhu baa ka mida marka halkee la dhigaya gacmi marka iyaga laysdul saaro meeshii la dhigaba dee horta waaba hay-adoo waxba salaadu noqon mayso lakiin shaaficiyadu waxay dhahaan taxta sadrihi wa fowqa suratihi halkaa laabtana ka hooseysa xundhurtana ka sareysa halkaasuu dhigay lakin wax xadiidoo ku ansaxay ma jiro qofku xundhurta hoosteeda ha dhigo dusheeda ha dhigo haka sarraysiyo laabta ha dul dhigo alamru fii dalika waasix arrintu waa ballaarhantay wax laynagu ciiiriyey maaha watawajuhu baa ka mida sunayaasha tawajuha waxaa looga jeedaa qawl wajahtu wajhiya liladii faطara الsamaawaati wاlard in la akhriyo ducadaas waa ducaaء اlistiftaax waa ducada salaada lagu furfurtee marka la xidho la akhriyo ayuu uga jeedaa tawajuh marka ducadaasaa u fiican bay idhahdeen wajahtu wajhiya liladii faطara الsamaawaati wاlأrضa ilى akhiriha kuwo kaloo dee nebiga ka soo arorina waa jiraan kuwa kale haddii la akhriyana wax dhiba maleh walisticaadatu baa ka mida sunnayaasha aan sujuudu saawi lagu kabin shaydaan iska naarka ducaaulistiftaaxa ama tawajuh ayuu ka dambeeya erey kasta oo ay ka dhex muuqato in qofku shaydaanka uu ilaahay ka magan gelayo ayay ku xaasilaysaa waxaana u afdalsan bay idhaahdaan inuu dha acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi faida qara'ta اlqur'aana faاstacid biاllaahi min الshayطaan الrajiim siiqadaa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aayaddaa lagu sheegay fii kuli rakcana waa shaydaanka waa la iska naaraya qira'ada horteed ragcadda koobaad baana u aakadsan oo u adag iyada waa la isku waafaqsanya waljahru waa ka mida sunayaasha in qiraa'ada kor loo qaado fii mowdicihi meesha ay soo aroortay in kor loo qaado walisraaru baa ka mida sunayaasha in qirada hoos loo dhigo fii mowdicihi meesha ay soo aroortay in hoos loo dhigo oo goormaa qur-aan kor loo qaadaya goormaa hoos loo dhigaya nebiga calayh isalatu salaam taa lagaga dayanaya waa ka yihi abu hureyre fii kulli salaatin yuqra salaad kastaba qur-aan waa la akhriya tan kor loo qaadaya tan hoos loo dhigayaba salaad bilaa qur-aani ma jirto famaa asmacanaa rasuulu llahi asmacnaakum laakiin intuu rasuulkuna maqashiye kor u qaaday waanu idin maqashiinana kor baan u qaadayna wamaa akhfaa cannaa akhfaynaa cankum bukhaariya muslim baa wariyey wuxuu hoos u dhiga u naga qariyeyna waanu idinka qarina hoos baanu dhigayna marka macnaheedu kor u qaadistii hoos u dhigistaba nebigaanu calayh isalatu salaam kaga dayanayna ila arrintu waa cibaade sideedaba waxaad ogaataa cibaadada laguma dhiso caadifad iyo xamaas dadka qaarkood baa waxay ilaahay ku caabudayaan caadifad iyo xamaas bay ku dhisaan daliilba uma eegaan nebigu ma sameeyey calayh isalatu asalaam hadduu sameeyey siduu u sameeyey saxaabadu ma sameeyeen imika waxaan haysta dee xafladahan dhalashadii nebigaan u dhigaynaa la leeyahy haddaad dhegaysato dadka u ololeynaya o dhan caadifad bay ku dhisayaan kiristaankuma nebigooda waa dhalashadiisa waa xusaane inagu nebigeenna maxaynu xusi weyn waxaas de waa adiga hadalkaagii ma daliilba ama qur-aanba ama xadiidba waxaas waa adiga hadalkaagii de nebiga calayhi salatu salaam miyaynaan jeclayn maxaynu xusi weyne kaas waa hadalkaagii aayadna maa xadiidna maa kaas waxaasoo dhan waxaa ka horeeya horta soo cibaado maaha in xuskaa la dhigaa soo ma lihid ilaahay baan ugu dhowaanaya jannaan ku doonaya dee cibaadadu xamaasad iyo caadifad iyo inay arrintu adiga kula qurux badantay intaa midna kuma sugnaato waxay ku sugnaataa daliil suurtagalla maaha shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo janno lagu gelayo oo aanu nebi maxamed samayn calayhi salaatu wasalaam ummaddana u sheegin saxaabadii rasuulka ee khayrka oo dhan dadka uga aqoon badnaa kagana dadaal badnaana aanay samayn taabiciinta aanay samayn atbaacu taabiciin aanay samayn saddexdii qarniye nebigu ammaanay uhi khayru naasi qarni oo haddana cibaadaa ilaahay loogu dhowaanayo in la helaa suurtagal maaha hadday arrintaasi cibaadatay ilaahay loogu dhowaanayo oo janno lagu gelayo qofka u horeeya sameeya nebi maxamed buu noqon lahaa oo ilaahay baa amray inu ha wa ana awalu lmuslimiin cidda ku xigtee samaysa ayay noqon lahayn rasuul saxaabada saxaabada cid rasuula ka jeclaa ma jirin rasuulka leebabkiiyo warmaha isaga dhigi jireen sooma naftooday ku furan jireen waxwalba way huri jireen iyagaa nebiga calayh isalaatu salaam ugu ixtiraam iyo qadarin iyo weyneyn badnaa haddana waxaanay samayn waa laisku waafaqsanya inaanay samayn kayfa yumkin shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhawaanayo janno lagu gelayo saddexdii qarniye ummaddan u horreeyey nebigu yihi dadka iyaga u khayr badan inay ka qadaan oo loo kaydiyo quruuntii iyaga ka dambeysay laa yumkin dalik wax suurtagala maa waxaas dad baa aayaadka salliga nebiga ka hadlaya masalli nebi baa la isku haystaa xuska labiyo tobanka rawceel waa dhigaysa laga hadlaya nebiga calayhi salatu salam mar alla marka doonto ku salliya kugu haysta taas iyo sadaqad in la bixiyey iyo waxaa maa wax laga hadlaya waay markaa abu hureyre baa hadalkiisa u fiirso salaad kasta qur-aan waa la akhriyaaye tuu nebigu kor u qaadayna ee uu namaqashiina waan idin maqashiinaynaa tii uu nebigu hoos u dhigayna hoos baan u dhigayna maxaa ereyga ay xusuusiyey cibaadada caadifadii xamaas inaan lagu dhisin dadka qaar baa odhanaya maxaa hoos loogu dhigaya loo kotarabaaninaya salaadda miyaa kor loo qaado dadka la maqashiyo la arrintu caqli iyo caadifad iyo xamaas iyo maaha waa cibaado cibaado shareecadu say u dhigtu baa loo raacaa waxna laguma daro waxna lagama dhimo waxna lagama bedelo sideeda u dah waay haddaba marka la leeyahy aljahru jahriga intee ugu yar goormaa la odhanayaa qofkii kor buu u qaaday qiraadii jahriga inta u yari waa in dadka u dhow uu maqashiiyo markaasuu qofku la jahray qofkii kugu xigay mar hadduu qiraadaadii maqlayo kor baad u qaadee la soco israarkuna waa in adigoo quri aada maqasho oo qofkan kugu xiga xataa aanu maqal haddii xataa adigu aada maqli weyd waxaad akhriyaysana taa qiraa'aba lama idhaahdo qiraa'aba maxba maad akhrinba haddaad adigu xataa maqli weyd marka dadka qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo ma'muumiina ama dee salaadu salaad siriyaba ay tahay iyadoo qiraa'adooda dadka ku xiga ay maqlayaan kuwaasi jahri bay sameeyeen koruqaadis bay sameeyeen mar haddii ay tahay siriya adiguun ismaqashi waayo cid kale yaanay maqlay wataamiinu baa ka mida sunayaasha ay qowlu aamiin aamiin in la idhaahdo marka faatixada la akhriyo dabadeed weli waxay leeyihin haddii salaad lagu jiro iyo haddii kaleba mar haddii faatixa la akhriyo aamiin baa la odhanaya laakiin salaadda dhexdeeda sunanimadeedu sii adagtay hadduu qofku yahay ma'muum aamiintiisa iyo aamiinta imaamku waa inay isku mar dhacaan ee rasuulku wuxuu yihi waidaa qaala waladaaliin faquluu aamiin waladaaliin markuu idhaahdo ee aayaddaa u dhammeeyo aamiin dhaha marka isaguna markaasuu aamiin odhanaya labadii aamiin way iswaafaqayaan inagase waxay u badan tahay in imaamka lagala horeeyo anagaan dadka tukina jumcaha noqota ama wakti kale anoon weli aamiin odhan dee jimcihii baa u dambeeyeyba anoon anigu weli aamiin odhan ayuu masaajidka badankiisu aamiin leeyi imaamkii bay ka horeeyaan imaamka mar la dheh markuu la daaliin dhameeye nuunkaa u dambeeya u ku dhawaaqo ila markaasuu aamiinta bilaabaya aduna markaa bilow waay wa qira'atu suurati baa ka mida sunnayaasha suuraddii in la akhriyo bacda alfaatixati faatixada dabeed in la akhriyo markaa suuradi shardi maaha ee aw juzun minha weeye ama qayb suurad ka mida laakiin wuxuu suurad u yidhi sida afdalkaabaa sidana in suurad dhammaystira la akriyo oo nebiga calayh isalaatu wasalaam haddaad qira'adiisa u fiirsato inta badan suurad dhammaystiran buu ragcad walba ku akhri jiray oo way yarayd inuu aayado dhexda ka soo qabto sida afdalkaa sidaas in faatixada dabadeed qur-aan kale la akhriyaa yuu sunno u yahay imaamka kow qofka munfaridkaee kelidii tukanaya iyo ma'muum aan maqlayn qiraada imaamka maamuumku hadduu qiraada imaamka maqlayo faatixada mooyaane wax kaloo inaanu akrin waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu waansituu nebiguna alayh isalatu salam wuxuu ihi waidaa qara'a faansituu xadiidka uu muslim wariyey faatixadu baa laga soo reebay imaamku markuu qur-aanka akhriyayo aamusoo dhegeysta faatixadu baa laga soo reebao maamuumku faatixada mar walba uu akhrinaya laakiin haddaanu maamuumku qiraada imaamka maqlayn sida inuu dhegelaaayahayba wuu iska akhrin karaa qur-aan faatixada ka dambeeya ama wuxuu ka fog yahay imaamkiibuu ka fogyahy sababtaasaanu u maqlayn ama imaamkii baan kor u qaadinba oo hoos u akhriyey maamuumku waxaanu qur-aan kala akhriyeyn faatixada dabadeed hadduu maqlayo qiraa'ada imaamka haddii kale uu iska akhrisan karaa watakbiiraatu baa ka mida sunnayaasha takbiiradihii cinda alkhafdi la takbiiranayey marka hoos loo degayo iyo wa cinda arafci marka laga soo toosayo minhu yanaa hoos hoos dhaadhici hoos loo dhaadhacay marka la rukuucayo waa allahu akbar takbiiraat lintiqaal baa la dhaha rukun baa lagaga guuraa mid kale loogu guuraa marka la sujuudayo allahu akbar sujuudi kale marka lagu noqonayo allahu akbar marka mar kastaoo la soo toosayo la soo kacayo waa allahu akbar marka laga reebo marka rukuucda laga soo toosayo iyada waxa la odhanayo way inoo sheegi doonaa kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin mar kastoo uu sii foorursanayo iyo mar kastoo uu soo toosayo allahu akbar buu rasuulku odhan jiray bay dhahan saxaabada wa qowlu samica allahu liman xamida qowlka samica allahu liman xamida ayaa sunno ah rabbanaa laka alxamdu marka labadan uu israaciye inuu kala qaadaabay ahayd odha wa qowlu samica allahu liman xamida baa sunno ah cinda arafci min alrukuuc marka rukuucda laga soo toosiyo wa qowlu rabbanaa laka alxamdu baa sunno ah goorma cinda alintisaab qofkii rukuuca ka soo toosay markuu istaago samic allahu liman xamida waa dikru rafci min arukuuc waa dikriga rukuucda lagaga soo tooso intaa soo toositaanku uu socdaabaa la odhanaya soo toositaankii markuu dhammaaday qofkuu saa isu taago samic allahu liman xamida male halkaas ee rabbanaa laka alxamd ama rabbanaa walaka alxamd ama allaahuma rabbanaa laka alxamd ama allaahuma rabbanaa walaka alxamd afarta siyaaboodba nebiga way ka sugnaadeen marka waa laba dikri oo kala duwan samic allahu liman xamida oo marka lasoo toosiyo rukuucda laga soo toosiyo rabbanaa laka alxamduna oo marka la toose ee la istaago waxa u daliila dee xadiidka abu hureyre wuxuu uhi uma yaquulu xiina yarfacu sulbahu min arukuuc samica allahu liman xamida uma yaquulu wahuwa qaa'imun isagoo taagan oo toosay ayuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu waa xadiidu abi hureyra fi bukhaari wa muslim watasbiixu baa ka mida sunayaasha subxaana rabbi alcaiim in la idhaahdo fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wsujuudi o sujuuda subxaana rabbi lacla baa la odhanaya inta ugu yari saynu safiina kusoo aragnay waa subxaana rabbi alcaiim inuu hal mar yidhaahdo inta ugu yar sujuudana subxaana rabbi alacla hal mar adna alkamaal kamaalkiiyo dhamaystiranka halka ugu hooseysaana waa saddex jeer waa inta ugu yare nebiga alayh isalatu salaam ka sugnaatay kaana yaquulu fii rukuucihi subxaana rabiya alcaiim alaaثa maraat wa kaana yaquulu fii sujuudihi subxaana rabiya alaclى alaaثa maraat wa ajmi alkamaal laakiin hal mar hadduu idhahdo khalaas sunnihii waa waa u xaasilay wawadcu lyadayni baa ka mida sunayaasha labada gacmood in la saaro labada kaf cala alfakhideyni labada bowdo in la saaro oo faraha markaa madaxooduna jilibka ula sinmo fi ljuluusi fadhigii dhexdiisa ay beyna sajdatayn fadhigii labada sujood u dhexeeyey wa fi tashahudi baynu u qadarayna halkaa wa fi ljuluusi fadhigii litashahudi atixiyaadka u fadhiisanayeyna yabsutu wuu fidinayaa alyusra gacanta bidix faraheeda saasuu kala wada bixinayaa bowdaduu saarayaa faraha horena waa inay jilibka la sinmaan ku afgo-aan wayaqbidu wuu laabayaa alyumna ee asaabica alyumna taa waxa weeyaan midig faraheedu laabaya dhammaantooduu laabaya ila almusabixata fartaa tasbiixsatada la ydhaa mooyaane fainahu isagu yushiiru wuu ku tilmaamayaa bihaa iyada saasuu ku tilmaamaya mutashahidan xaalo uu yahay mid atixiyaadsanaya xaala kowni mutashahidan markaa eeg fadhiga labada sujuudood udhaxeeya iyo fadhiga atixiyaadku waxay isku mid ka yihiin in gacmaha la saarayo bowdyaha taa isku mid bay ka yihiin waxayse ku kala duwan yihiin fadhiga labada sujuudood udhaxeeya faraha oo dhan saasaa loo sii daynaya far ka mida lama soo laabayo fadhiga atixiyaadka loo fadhiistana faraha gacanta bidix iyaga waa xagga qiblada loo wada jeedinaya iyagoo sii daysan faraha gacanta midigna dhammaantood waa la laabayaa marka laga reebo fartaa murdisada la ydhaa iyada saasaa xagga qiblada loogu tilmaamaya sida hore inoo soo martayna shaaficiyadu waxay leeyihin ila allaahu markuu marayu ayuu fartaa kor u qaadaya inagii nidha xanafiyaduna waxay idhahdaan laa ilaaha markuu marayuu kor u qaadaya maalikiyaduna waxay idhahdaan maya atixiyaadka laa ilaaha ila allaahu oo dhan ayuu ku ishaaraya marka tawxiid baa laga wadaa bay leeyihin yani ilahay waa waaxid ilahay waa mid keliya waaya ma la dhaqdhaqaajinaya shaaficiya madhabkoodu wuxuu yahay inaan la dhaqdhaqaajina inuu makruuh ay tahay in la dhaqdhaqaajiya laakiin salaaddu aanay ku burayn haddii la dhaqdhaqaajiyo salaaddu maxaanay ugu burayn maxaanay ugu burayn waxay leeyihin waa xaraka yasiira waa dhaqdhaqaajin xubin yaroon cuslayn baa la dhaqdhaqaajinaya ta kale dee waabaa la isku khilaafsanyaba culimada qaar baa in la dhaqdhaqaajiyaa sunnaaba dee xadiidkaa la isku haystaa ma ansaxay xadiidka tilmaamaya inuu nebigu dhaqdhaqaajiyey sa saxiixaana xadiidku ma waa daciif walihaada waxba lama dhaqdhaqaajinaye saasubaa loogu ishaaraya loogu tilmaamaya waay waliftiraashi baa sunna ah lugta bidix in la goglado oo lagu dul fadhiisto fii jamiici اljalasaat fadhiyada salaada oo dhan hadday tahay fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood iyo hadday tahay fadhiga atixiyaadka hore iftiraash baa la iftirash macnaheed waxa weeye lugtaa bidix baa la goglaya deetana cidhibteeda iyo intaas ayuu ku fadhiisanaya tan midigna wuu taagaya iyadoo faraheeduna ay u jeedaan xagga qiblada iftirashku waa kaas jalsat listiraaxa fadhiga intaan ragcadda labaad iyo afraad iyo loo kicin la yaro fadhiisto isagana saasaa loo fadhiisanaya watawaruku baa sunno ah sinta in lagu fadhiisto fi ljalsati alakhiirati fadhiga u dambeeya salaada salaamo naqsigu inuu ku xigo waxay leeyihin ama atixiyaad qura ha lahaato ama laba atixiyaad ha lahaato mar hadduu fadhigaas yahay fadhiga u dambeeya atixiyaadu inuu ku xigo tawaruk baa la samaynaya tawaruk waa maxay tawaruk waxa weeye in sintaa bidix lagu fadhiisto oo lugtii bidixna lugtaa kale hoosteeda laga saaro tan midigyadu waa sidii hore uno saasaa loo taagayaa faraheedana waxaa loo jeedinayaa xagga qiblada wtasliimatu baa sunaa salaamo naqsigii athaaniyatu ee labaad ta koobaad iyadu arkaantay ka mid tahay tiirarka salaada laakiin ta labaad sunayaashay ka mid tahay waliba haddii laga tagana sujuudu sahwi aan aan lagu kabin faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay arrimo gabadhu ay ninka kaga duwan tahay salaada dhexdeeda fii umuurin tukhaalifu fiiha almar'atu alrajula fi salaati almar'ana waxaa looga jeedaa un qofkii bani aadamkaa dhadiga ahaa gabadh ha noqoto ama inan yaroo qaangaarin ha noqoto alrajula waa saasoo kale oo waxaa looga jeedaa qofkii labka ahaa un inan yaroo garaadsadayoo tukanaya ha noqdo ama nin weyn ha noqdo walmaqsuudu bilmar'a waa alunha walmaqsuudu birajula waa adakr ee nin weyn iyo gabadh weyn loogama jeedo carruurta laftooda waa soo gelayaan asalku waxa weeye ninka iyo gabadhu salaada waxa la samaynayo waxa laga tegayaba waa ka simayin lakiin waxay sheegaan shan arrimoodoo ninka iyo gabadhu ay ku kala duwan yihin walmaratu gabadhu tukhaalifu waa ka duwantay alrajula ninka bi khamsati ashyaa shayaal oo shana ayay kaga duwantay faarajulu ninku yujaafi waa ka fogeynayaa mirfaqay labadiisa suxul can jambayhi labadiisa dhinac markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahayba saasuu uga fogeynaya uga araya nabigu calayh salatu salaam mujaafaadkaasuu samayn jiray ilaa cadaanka kilinkilidiisa la arko gacmihiisa dhinaca kuma soo dhejin jirin gabadhuna dee waa cagsiga saasay gacmaheeda dhinaceeda ugu soo dhejinaysa marka arrinta koobaad waa taas wa yuqilu an yarfacu kor buu u qaadayaa ninku baطnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa boodo kor buu uga qaadaya fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda oo calooshiisa iyo bowdihiisu waa inay kala go'naadaan oo bannaan u dhexeeyo waana sida nebigu alayh salatu salam uu samayn jiray saxaabadu ka soo wariyeen rukuucda iyo sujuuddaba gabadhuna maxay samaynaysaa caloosheeda iyo bowdaheeda isku dhejinaysa fi rukuuci wasujuud wayajharu kor buu u qaadayaa qiraa'ada fii mowdici iljahri meesha ay soo aroortay in kor loo qaado gabadhuna hoos bay udhigaysaa iyadunbaa ismaqashiinaysa gaar ahaan markay meesha rag joogaan waidaa naabow hadduu la soo darsan ninka shay-un shay fi salaati salaada dhexdeeda sabbaxa ay qaala subxaana allah subxaana allahu buu odhanaya ninku shayga la soo darsay wuxuu noqon karaa imaamkii oo sahwiyey waxaa kaloo noqon karaa wax kale oo inagii nidhi tasbiixdan maamuumku markuu sahwi dhaca un maaha man naabahu shayءu fii salaatihi falyusabbix fainama atasfiiqu linnisaa buui nebigu alayh salatu salam nebigu ma odhan markuu imaamku sahwiye subxaana allah dhaha intaasoo qura ma odhan wuxuuhi qofka isagoo salaada ku jira arrini la soo daristaa subxaan allah ha idhaahdo oo yaanu saxaabada isku garaacin saxaaba isku garaaca dumarkaa iska leh raggu shaqo kuma leh waxaa la soo darsay muxuu noqon karaa imaamkii nimaan ahayn baa galay oo tukinaya dadka imaamkii baa yimi waxaa la odhan karaa subxaan allah iyadoo isaga loo sheegayo inuu meeshan isagu ilay ma lehe inuu dib uga soo baxo waana sidii dhacday nebigu alayh salatu salaam isagoo maqan buu salaada abubakar sii xidhay waaba qisaday arrintani ku timi nebigaa yimi calayh salatu salaam saxaabadii baa sacabka garaacay abubakar bay ku leeyihiin rasuulkii baa yimee dib u soo baxa abubakarna waxay ujeedaan buu fahmi waaye ilaa xagga dambe saa u eegay qoortiisa u leexiyey wa kaana laa yaltafit markuu tukanayana daymoodka wuu iska ilaalin jiray markaasuu arkay nebigii calayh salatu salaam daba taagan dib buu u soo baxay rasuulka calayh salatu salaam galay waxau noqon karaa iyadoo masaajidkii dabqabsaday subxaan allah baa laleeya imaamka waa waa la baraarujinaya salaaddii buu aad u dheereeyey imaamkii ilmo yar baa ooyaya ama qof baa xanuunsaday ama waxbaa dee dhacay subxaan allah baa lagu odhanaya marka subxaan allahdu maaha markuu sahwi dhacawn waa mar kastoo iyadoo salaaddii lagu jiro wuxuu la soo darso dumarku iyagu subxaan allah odhan maayaan cod codkooda looma baahna maxay odhanayaan sana isugu garaacayaan gacmaha iyagoo uga jeeda tambiih baraarujin hadday ciyaar uga jeedo iska saxaabatumanee salaaddaa ka jabaysaba sidana isuguma garaacaysa bay idhahdeen laasan ciyaartii caadigahayd bay shabahdaahay sidan tan dhabarkeeda iyo tan baatinkeeda iyo xaggeeda hoose ku garaacaysa saasay odhanaysa wa cawratu rajuli ninka cawradiisu maa beyna suratihi wa rukbatayhi wa rukbatihi jilibkiisa iyo xundhurtiisa waa inta udhaxaysa cawrada gabadhu way ka duwantaha oo gabadha xorta ah jidhkeedao dhan baa cawraa salaada dhexeeda marka laga reebo wejiga iyo kafeynka haddaanay salaad ku jirina madhabku waxa weeye jidhkeedao dhan xataa wejiga iyo kafeynku inay cawrayin addoontu iyadu ninkay la mid tahay fi salaati wa fii khaarijiha markay tukanaysa marka kaleba cawradeedu maa beyna surati warukba wey waa jilibka iyo xundhurta inta udhaxaysa marka shantaasi kaga duwantay bay idhahdeen marka qaarkood dee adila kusoo aroortay qadiyadda cawrada iyo qiraada koruqaadisteeda iyo inay dumarku inay raggu subxaana la idhahdaan dumarkuna ay saxaabada isku dhuftaan iyo laakiin inay gabadhu is ururinayso oo caloosha ay ku dhejinayso bowdyaha ama gacmaha dhinacyada ay ku dhejinayso rukuucda sujuudda dhexdeeda wax daliilo kusoo arooray ma jira waxay ku sababaynayaanuun sidaasaa u asturaad badan bay leeyihin waxaana ka sugnaaday dumarkii hore ee culimada ahaa qaarkood inay sida ragga unu tukan jireen oo ay rukuucda markay rukuucsanyiin ay suxullada ka fogeyn jireen dhinaca sujuudda lafteeda inay caloosha iyo bowdiha kala jari jireen waa ka bukhaari saxiixiisa ku sheegay fi kitaab isalaa umu darda asuqra kaanat faqiiha wa kaanat tusalli kamaa yusalli rajul buu ihi umu darda asuqra saxaabiga abudarda la odhan jiray xaaskiisa wey laakiin laba umu dardaa baa jiray mid weyn oo saxaabiyada umu darda asuqra taabiciyad ba ahayd reer yamaneed reer yamaneedna waa ahayd oo kaanat usaabiya marka wuxuu ihi faqiiha bay ahayd gabadh fiqi yaqaana markay tukanaysana sida ninku u tukanayo bay u tukan jirtay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee rag iyo dumarkaba salaadda igaga dayda buu ihi manuu kala qaadin oo muu odhan gabadhu caloosh iyo bowdiyaha isku dhejiso oo suxulladiiyo dhinacyada isku dhejiso muu odhan rasuulku calayh salaatu wasalaam waay walmaratu buu hi gabadhu tadummu way dhejinaysaa bacdaha jidhkeeda barhki ilaa bacdin barhka kale oo caloosh iyo bowdiyaha way isku dhejinaysaa yanaa gacmaha iyo dhinacana way isku dhejinaysaa watakfidu hoos bay udhigaysaa sawtaha codkeeda bixadrati rijaali markay ku tukanayso meel ay rag joogaan raggii alajaanibi ajanabiga ka aha hadduu ninkeedu u yahay kor bay isaga qaadi kartaa ama raggii maxramkeeda ahaa ama dumar khaliya ay yihiin dumarkunbay maqashiinaysaa waidaa naaba hadduu la soo derso shayun shay fi salaati salaada dhexdeeda safaqat sacabaday isku dhufanaysaa subxaan allah odhan mayso wajamiicu badani اlxurati gabadha xortaa jirhkeeda oo dhami cawratu cawro wey ilaa wajha wa kafayha wejigeeda iyo kafeynkeeda mooyaane waa salaada dhexdeeda laakiin marka aanay salaad ku jirin xataa wejiga iyo kafeynku waa cawra buu madhabku qabaa oo niqaabka u waajibinaya walamatu adoontuna karajuli waa sida ninka xagga cawrada hadday salaad ku jirta haddii kaleba cawreedo cawrada ninko kale waa jilibka iyo xundhurta inta udhaxaysa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay mubdilaat الsalaa waxyaabaha salaada buriya waxyaabahan salaada buriya haddii marka qofku salaada uu xidhanayo ay jiraan salaadiba u xidhmi mayso markuu salaada xidhanaya haddii aanay jirin salaaddu way xidhmaysaa laakiin isagoo salaaddii ku jira hadday arrimahani dhacaan salaaddii u xidhantay baa ka buraysa waladii ka yubطilu buriya asalaata salaada axad cashara waa koob iyo toban shay-an oo shay koob iyo toban shay baa salaada buriya alkalaamu hadalkiibaa buriya alcamdu ee loo camdiye loo kasay oo hadal dee bani aadam lagula hadli karaa oo ilahay baa hi waquumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiin ilahay isu taaga idinkoo aamusa aayaddaasi markay soo degtay saxaabadu waxay yidhaahdeen umirna bisukuut wa nuhiina can ilkalaam intaan aayaddaasi soo degin salaada dhexdeeda wixii dana waanu ka wada hadli jirnay oo ninku kan ku xigo uu la hadli jiray wixii dana maslaxada waayo marka aayaddaad soo degtay waxaa nala amray inaanu aamusno hadalkiina waa naloo diiday marka hadalku wuxuu salaada burinayaa haddii qofku uu garanayo hadalku inuu xaaraan yahay una camdiyey ilow aanu u geyn walcamalu baa salaada buriya hadalku markaa waa intee hadalku waa hal xaraf oo macno laga fahmayo hadduu qofku ku dhawaaqo qi iyo ci iyo ereyadaas macnay ku leeyihin fi luqat ama laba xaraf iyo ka badan walow macnoba yaan laga fahmaynin da lafteedu haddii laba xaraf ay ka muuqdaan iyo oohinta iyo laba xaraf hadday ka dhex muuqdaan hadal bay noqonayaan salaaddu ay ku burto walcamalu baa salaada buriya camalkii bimacnaa ficilkii alkaiiru ee faraha badnaa ayaa salaada buriya ee weliba almutawaali baa loo jeedaa isku xigxigay ficilka faraha badani waa midaan la ogolayn salaada dhexeeda nabigu alayh salatu salam uxu ina fi salaati la shuqla salaada waxaa ku jira wax qofka mashquuliya macnaa dee dhaqdhaqaaqaya wax walba kaga mashquula marka ficilka faraha badan maxaa xadu ah shareecadu may xadidin curfigun baa loola noqonaya waxaan saddex tallaabo ama saddex dhaqaaqo xubin culus uu dhaqaajiye qofku ayaa ficil fara badana ficilku mar hadduu fara badan yahay hadduu sahwi u dhaco iyo hadduu camdan u dhacaba salaaddu way ku buraysaa ilaa hay-addii iyo suuraddii salaadda isdiidayaan hadduu yar yahay se salaadda burin maayo waxaana u daliilay nebigu alayh salatu salam isagoo salaadda ku jira inantii yarayda umaamo la odhan jiray awogou ahaa uu qaadaye marna uu dhigayey laakiin qaadistiiyo dhigistu mid isku xigxigta may ahayn walihaada baana ficil badan u noqon ficilka yar haddii ciyaar looga jeeda isaga laftiisu salaadda u burinaya inqasada bihi lacib hadduu ciyaar uga jeedo ficilka yar walxadau baa salaada buriya xadakii yaraa oo weyse jabka hadduu salaaddii isagoo ku jiro weyse jabo way buraysa xadakii weynaana waa burinayaa gabadhii waxaa ka yimi dhiiggii xaydka iyadoo salaaddii ku jira salaadaas way burtay biyihii taranka qofka ka yimi isagoo salaada ku jira salaadaas way burtay xadaka maciisa ama la jirkiisa salaada ilaahay ma aqbala suu nebigu inoo sheegay waxuduudu najaasati najaaso inay soo darisaabaa salaada burisa oo qofkii tukanaya jirhkiisii ama maradiisii ama meeshii uu ku tukanaya ay najaasa marto qoyan ama qalalan salaaddii way ka buraysa waa haddii hadduu u camdiyo iyadu isagu uu ismariyo taas iyadoon la kala qaadqaadin salaadda way ka burinaysa haddiise aanu u camdinoo dee najaasada cidi ay kusoo tuurto ama dul dhigto ama dabayliba ay dul saarto hadduu markiiba iska tuuro najaasada ama maradii ay gaadhay markiiba uu iska bixiyo salaaddu ka buri mayso hadduu isku sii daayo ayay salaaddu ka buraysa najaasada loo jeedana waa najaasada aan layska cafin najaasada laysu cafiyey sida dhiiggii yaraa iyo salaadda ka jebin maayo qofka wainkishaafu alcawrati cawrada faydmadka ay faydanto faydanka ay faydmato ayaa salaada buriya dee cawrada in la asturaa shuruud salaadda ka mid ahay hadduu ogaan qofku cawradiisa u faydo isagoo salaaddii ku jira iyadoon la kala qaadqaadin salaaddiisu way buraysaa mar hadduu garanayo arrintaas inay xaaraan tahay oo una camdiyey cidina iyadoona ku khasbin waayo cawradii isagu ogaan uma faydine dabaysha ka qaaday ama maradii baa ka dhacday hadduu markiiba asturo oo maradii uu soo ceshado salaaddii ka buri mayso hadduuse isagoo asturi kara ay iska qaawanaatay uu iska sii daayo salaaddu markaasi ka jabaysa wa takyiiru niyati niyada bedelisteedaa salaada buriya markuu salaadan xidhanaya duhur buu niyeystay isagoo duhurii ku dhex jira ayuu niyadii bedelo casar uu bedelay ama sunni duhurka ka horreeyey buu u bedelay way buraysaa salaaddu waayo maxaa la rabaa niyadaa uu salaadaa niyeystay in ay xukum ahaan u joogto oo aanu meesha ka saarin bilowga salaada ilaa dhammaadkeeda istixdaaruhaa xukman istisxaabuhaa xukman istixdaaruhaa xaqiiqatan waajib maaha oo inuu niyadu xusuusnaado mar walba laakiin xukum ahaan waa inay niyadu u joogto oo bimacnaa waa inaanu niyadii jarin dee ama aanu bedelin oaanu sarfin oo meel kale aanu u leexin waxay ka soo reebaanuun haddii salaad farale uu ku jiro oo uu arko jamaaco agtiisa ku tukanaysa uu siro anigu jamaacadaa la tuko salaadda faralkaa iskagama bixi kara un mogta oo uu niyeysto inuu u bedelo sunno mutlaqa sunno iska sii daysan taasi way u bannaantay salaaddii duur baad xidhato waxaad islahayd waaba la tukado waa laga baxay baad islahayd adoo ku jiraa la aqiimay jamaacada inaad la tukataa doonaysa duhurkaagii sunno mutlaqa waad u rogi kartaa waa meelahay bannaantay takyiiru niya niyada in la bedelo deetana laba ragcadood baad ka gaarsiinaysaa jamaacadiina duhurkaa ayaad la tukanaysaa waay laakiin kuma banaana salaaddii duhure aad gashaad xidhatay inaad quyar iskaga baxda un bilaasma oo tiraa waxaan uga baxay jamaacadan doonaya in la tukado waxaad kaga bixi kartaa inaad sunno mutlaqa u rogto sunno iska sii daysanoo waktiyo sababtoona aan lahayn sunnaha marka dhamaysato aad salaamo naqsto aad jamaacadii la gasho duhurkii wastidbaaru qiblati qiblada in loo daba jeediyaa salaada buriya taa hore waxaa ka mida takyiiru niya inuu niyeysto salaadda inuu ka baxaba khalaas mar hadduu niyeysto salaadda inuu ka baxo salaadda way ka buraysa istidbaaru qibla dee halkii ugu adkayd buu ka soo qabtayo inuu dee qibladiiba xagga dambe iska mariyo waxaa la mid a inagii nidhi qibladan laleeya ujeesta halkeybay shardi tahay in lagu qaabilo darsigii xal baynu ku sheegnay haye laabta soo ma laabtiisa oo dhan hadduu qiblada ka jeediyo walow yaanu qiblada xagga dambeba iska marine dee qibladii nin qaabilsan maaho shardigii istiqbaaluqibla maqan laabta qayb ka mida iska ilaali bar ka mida xataa yaanu ka wada jeedin hadduu qiblada ka jeediyo shardigii istiqbaaluqibla maqan shardigana haddii salaada horteed la waaye haddii salaada lagu dhex waayeba salaaddii ansixi mayso wluklu waxa waxa weeyaan salaada buriya waxa la cuno iyo washurbu waxa la cabo oo alaklu haddii la dhaho cunista lafteedii aluklu haddii la dhaho wixii la cunayey iyo washurbu wixii la cabayey marka wax yar ha noqdo ama wax badan ha noqdo qaliilan kaana kaiira haddii laakiin sahwi u geeyo ilo u geeyo uu yar yahayna waxa uu cunay ama wuxuu cabay markaas salaaddu ka jabi mayso laakiin hadduu badan yahay ha ku sahwiyo ama ogaan ha u sameeye salaaddu way ka jabso waayo wax suuradii iyo hay-adii qaabkii salaadda ka hor imanaya wey hadduu qadays ka soo rito qun yar uu ku bilaabo waay wlqahqahatu baa salaada buriye qosolkii markaa sawdka lahaa oo adaxiku bisawtin qahqahadu daxikna waa laga cabiraa laakiin hadduu dhoola caddeeyo wax dhawaaqi aanu ka soo bixin salaaddu ka jabi mayso way isku waafaqeen culimadu qosolka dhawaaqa wataa inuu salaada buriyo waa qof ciyaaraya dee qosolka waa ciyaara wariddatu baa salaada burisa diinka baxa qaطcu man yasixu طalaaquhu alislaama biqowli aw ficli aw ictiqaadi aw shak riddadu waa qof hadduu wax furo furniinkiisu ansaxayo dee waa qofkii miirka qabey qaangaarhka ah ee mukhtaarka ah isagoo arrintaa doorta in lagu khasbin hadduu islaamnimadii jaro oo ku jaro hadal gaalnimo ama ficil ama caqiido ama shaki isagoo salaaddii ku jira hadda ayuu ridoobay dee salaada shuruuddeeda islaamnimaa ka mida ninkina muslim maaha gaal bay salaadi ka ansaxaysa way jabaysaa salaaddii laakiin salaaddii markuu ka baxay ee uu dhameeyey buu ridoobu diintii ka baxay salaaddaa hore iyadu ma burayso waayo riddadu acmaashii ka horreysay waxay burisaa haddii lagu dhintown laakiin la odhan maayo markuu ridoobay wix allaale wuxuu camal hore u sameeyey wanaagsanaa o dham ugu buriy la odhan maayo hadduu islaamnimadii ku soo noqdo acmaashiisii hore wanaagsanayd oo dham iyadoo u qoran buu kusoo noqonaya hadduuse gaalowgaa ku dhinto ayaa acmaashiisii hore oo dhami wax buray ay noqonaysaa oo meesha ka baxay waxa kale oo aanu sheegin oo salaada buriya an yataqadama calaa imaamihi biruknayni ficliyeyn hadduu imaamka laba rukun oo arkaanta ficligaa kala hormaro de labadii kitaaba hore waynu kusoo aragnay maslada ama an yataahara can imaami biruknayni ficliyeyni min gayri cudrin laba rukun oo ficila buu imaamkiisii ka dambeeyey cudur daarlaan waa salaadiisi way buraysa waxaa kaloo salaada buriya tarku rukni min arkaaniha rukun arkaanta salaada kamid a hadduu ogaan uga tago salaadiisi way buraysa hadduu sahwan uga tagana oo uu ku soo celin waayana waa bursanta waxaa kaloo salaada buriya tarku shari min shuruuiha qaar badan waabu inoo sheegabe shuruudii salaada mid ka midi hadduu maqnaado ama salaada ha la galo isagoo maqan taasi maba xidhminba ama markii salaada la galay kadib hal